بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه كتاب الحدود هذا مثل كتاب الحدود حدود كتاب كودي وهل كان شيخ رحمه الله تعالى وحوقها هذه حدود إلهي سبحانه وتعالى iyo nabigu ay jideeyeen sala allahu wasalama wabaaraka calayhi xuduuddaas axaadiistii ku soo aroortay ayuu sheekhu inoo sheegay xuduudda inta hadda laysku waafaqsan yahay qofka in la xado waa ilaa lix xuduuddu ilaa lixay ka koobsan tahay inta madaahibtu ay isku waafaqsan yihiin waa xaddu ridda wa huwa alqatlu xaddu ridda wa huwa alqatlu waa qofku inuu murtad noqdo waa xuduudda laysku waafaqsan yahay waxaa kaloo laysku waafaqsan yahay xaddulxiraaba qofku hadduu noqdo kaafir xarbi in la dilo kaafir xarbiyuu noqday oo muslimiinta markaa la dagaalamay waxaa kaloo ka mid xuduudda laysku waafaqsan yahay xaddu zina oo hadduu zaanigu muxsan yahay rajmiyuu leeyahay dhagax in lagu dilo hadduusan muxsan ahaynna boqol karbaashin lagu dhufto waxaa kaloo laysku waafaqsan yahay xaddulqadfi qofkii qof muslim ah qadfa oo zina iyo waxyaalaha ku ceebeeya isaguna siddeetan karbaashin uu iska leeyahay waxaa kaloo laysku waafaqsan yahay xaddu shurbi alkhamri qofku khamrada haddii uu cabbo isagana afartan karbaashin lagu dhufanayo calaa madhabi alimaami shaafici sawaa'un sakira am la ama ha sakhraamo ama yuusan sakhraamin farqi ma lahan isagana waa laysku waafaqsan yahay in la xadayo waxaa kaloo laysku waafaqsan yahay xaddu sariqa qofku hadduu tuug noqdo oo wax nisaab dhan axaadiisa noo soo socotaa noo sheegi doontaan nisaab wax dhan haddiiba qofku uu xado isagana in gacanta laga goynayo oo xad qofkaasi uu laasimsanayo isagana waa laysku waafaqsan yahay intaasaa madaahibtu isku waafaqsan yihiin xuduuddaas waa xaddu ridda iyo xaddulxiraaba iyo xaddu zina iyo xaddulqadfi xaddu shurbilkhamri iyo xaddu sariqa lixdaas xuduud ah waa xuduud laysku waafaqsan yahay sheekhu raximahullahu tacaala hadda kitaabkan inta uu ku sheegi doono kitaabuulxuduud waa xaddu zina iyo xaddulkhamri iyo xaddu sariqa saddexdaasuu noo soo hormarin doonaa saddexdaasuu sheekhu noo soo hormarin doonaahoo waa xaddu zinaha iyo xaddulkhamraha iyo xaddu sariqada iyo axaadiistii ku soo aroortay qaala alimaamu albukhaariyu raximah ullahu tacaala baabu maa yuxdaru min alxuduudi haadaa midkani baabu maa yuxdaru baabu alxadari maadan masderiyow digtoonida in laga digtoonaado ayuu u baab yahay min alxuduud min asbaabi alxuduud waxyaalaha xuduudda sababaha u noqon karo qofka muslimkaa inuu xad ku dhaco oo la xado waxyaalaha sababi karaa in laga digtoonaado ayuu u baab yahay intaasuuna ku gaabiyo sheekhu wax axaadiisa sida mararka qaarba uu samayn jiray wax xadiisana sheekhu sooma aroorin qowluhu baabu maa yuxdaru min alxuduud kadali lmustamli nusqada mustamli saasaa ku sugnayd walam yadkur fiihi xadiisan wax xadiisana sheekhu kuma soo aroorinoo ma uusan sheegin waligayrihi waxaa u sugnaa gayri lmustamli wma yuxdaru cadfan calى alxuduud wa fii riwaayati nasafi jacala albasmalata bayna alkitaabi walbaab ayuu yeelay uma qaala laa yushrabu اlkhamru wa qaala bnu cabaasin ilaa aakhirihi adigo xadiisa tarjamada kuma uusan soo aroorin sheekhu baabu zina wa shurbi اlkhamri haadaa midkani baabu taxriimi zina zinada xaaraam yeelideedii ayuu u baab yahay wa shurbi اlkhamri wa taxriimi shurbi اlkhamri khamrada cabitaankeedii oo la xaaraam yeelayuu u baab yahay labadan nusuusta ku soo aroortay ee nabigu uu ku xarimay sala allahu calayhi wasalam ayuu sheekhu inoo sheegi doonaa waa zinada iyo khamrada in la cabo adilada ku soo aroortay inuu nabigu xarimay sala allahu calayhi wasalam qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala wa qaala bnu cabaasin wuxuu yidhi cabdullaahi bnu cabbaas yunsacu minhu min azaani zaaniga waxaa laga siibaa nuuru liimaan qofka zaanigaahi nuurka iimaanka waa laga siibaa huu yidhi ibnu cabbaas fi zina bisababi zina zinada uu galay sababteeda ayaa ilaahay nuurkaba uga qaadaa zaani laa nuura lahu qofku hadduu zaani yahay nuur ma laha nuuruliimaan iyo nuurulislaamba waa ka siibmay ilaaha ka siibaya jala jalaaluhu qaala alimaamu albukhaari raximahu allahu tacaala xadaanii yaxya bnu bukayrin yaxya bnu cabdillaahi bn bukayrin almisriy qaala xadaana leyt can cuqayl can ibni shahaabi zuhri can abi bakr bni cabdiraxmaan can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu alay wasalama qaal laa yezni zaani zaanigu ma zinaysto xiina wakhtigii yezni uu zinaysanayo walxaal huwa muumin isagoo muumin ah zaanigu ma zinaystuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam waxaa fasiraya marka hadalkii ibnu cabbaas yunzacu minhu nuuru liimaan nuurka iimaanka laga jibiyo qofku hadduu iimaan xoog le uu leeyahay sina kamaba dhacaba iimaankiisaa daciifa iimaan xoog lahoo wax taraya oo ilaahay agtiisa wax ka goynaya hadduu yahay maba ku dhaceenba zino ee waxaa weeye iimaankaa uun afka sheegasho iska ah markuu sinaysanayo walaa yashrabu ma cabbo qofka shaaribku alkhamra khamre ma cabbo xiina waqtigii yashrabu uu khamrada cabbayo walxaal huwa muumin isagoo muumina qofku khamre ma cab buu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam walaa yasriqu asaariq tuugguna wax ma xado xiina yasriqu markuu xadayo walxaal huwa muumin isagoo muumina wax ma xado walaa yantahibu almuntahibu qofka wax boobayana nuhbatan boob ma boobo yarfacu naasu yuhbadaasoo yarfacu naasu dadku yarfacu naasu dadku xaal ay u kor yeelayaan ilayhi shaksigaas fiiha bisababi nuhba boobkaas xoolahaas uu boobay sababteed absaarahum indhahoodii ay kor ugu qaadayaan wax indhuhu ay milicsanayaanoo qofku markii laga qaato uu gadaal u fiirin karo uu leeyahy alla ilaah waxbuu kaa qaatay waa shay mutamawa leh alla ilaah waxaad maalaysan kartuu aad ka naxayso ayuu kaa qaatay oo qofku uu korba hooga soo milicsanayo qofku ma qaato walxaal huwa muumin isagoo muumina dadka hantida yacni la milicsan karo oo qofkuba uu ka nixi karo qofku ma boobo isagoo muumin uu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam macaa sidaasoo dhan nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu ka anfiyey iimaan kaamilahu inuusan jirin iimaan kaamilu inuusan jirin macaa sidaa qofku hadduu samaynayo qaala alimaamu albukhari raximah llahu tacaala وعن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله مثل حديث أبي بكرة وحديث أبي بكرة أبي بكر حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أيقنا سعيد بن المصيب يا أبي سلمة أيقنا عن أبي هريرة حديث أبي بكر راعي عن مرك إلا النهبة إلا لفظ النهبة لفظ النهبة ما يسن شيء سعيد بن المصيب يا أبي سلمة مرك أبي هريرة كقادين أيقوا لفظ النهبة ما يسن شيء بخلاف أبي بكر ابن عبد الرحمن فإنه ذكر النهبة إسقوا لفظ النهبة إسقوا الشاقي قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما جاء في ضرب شارب الخمر هذا مثل باب ما الذي كي أيو بابيهي جاء هو ما أقول كيمت في ضرب شارب الخمر خفك خمر عبه قراعي سوحي كيمت أيو بابيهي قراعي سوحي كيمت حول بمعنى أنه لا يتعين الجلد jeedalka iyo suunka in lagu garaaco ma caynoobayo waajib ma aha nidaamyo kalea sharcigu jideeyeyoo lagu garaaci karaa ee sawdka iyo jaldiga iyo jeedalkaas karbaasku shardi ma aha waxaa lagu jeedlika waxyaalo kale ka soo haray iyo kob in lagu garaaco iyo ul in lagu garaaco iyo waxyaalahaasoo dhan waxa weye nabigu waa jideeyey sala allahu alayh wasalam laa yatacayanu aljaldu masaladaasuu ka hadli qaala alimaamu albukhari raximah allahu tacaala xadaanaa xabs bnu cumar huwa alxawdiyu albasriyu qaala xadaanaa hishaam qataada hadduu ka qaaday waa dastawaaigii الدستوائي البصري عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا آدم بن أبي ياس من أفراد الإمام من أفراد الإمام البخاري قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وقراعي في الخمر بسبب الخمر خمر قف عبي سببتي سوحوق قراعي بالجريد اللان يوني عالي كبه أي نبي قراعي صلى الله عليه وسلم معنى أمر بذلك نبي قعنتي سوحوكم كرباش جرينه يعني قف جلاد وأمريو qofuu amrayuu yidhi kobaha ku garaaciyo laamaha ku garaaciyo ayuu amray nabigu sala allahu alayh wasalam wa jalada abubakrin abubakr isaguna waa jeedlayo arbaciina afartan uu qof shaaribulkhamri ah ayuu ku jeedlay sayidina abubakr maxalushaahidka masalada uu ka deliishanayo imaamu albukhaari waxaa weye biljariidi waannicaal inay nabiga ka sugnaatay sala allahu alayh wasalam oo markaa jeedalku iyo sawdku inuusan mutacayin ahayn waana madhabuljumhuur sidaasay ku tageen qaala alimaamu albukhaari raximah allahu tacaala baabu man amara bidarbi اlxadi fi lbeyti haadaa midkani baabu xukmi man shaksi xukunkiisa ayuu u baab yahay shaksigaasoo amara amray bidarbi اlxaddi xadka garaaciisii amray fi lbeyti guriga dhexdiisana in xadkii lagu oofiyo o lagu garaaco amray qofkaa xukunkiisuu u baab yahay masalada kaleu sheekhu meesha uga hadlayo waxaa weeye yacni xuduudda marka la samaynayo qofka shaaribulkhamriga ah khamradii markaas lagu jeedilayo o lagu karbaashayo ma waxaa shardiga meel fagaaraa in la keeno oo dadweynaha dhan markaa ay daawanayaan oo dadweynaha dhan ay fiirsanayaan miyaa shardiya mise xuduudda shurbulkhamri waa lagu oofin karaa fii khilaali albuyuut guryaha dhexdooda qol in qofka lala galo karbaashkii ma lagu oofin karaa shurbulkhamriga ahaa mise markaa fagaaraha iyo saxaraha in la keeno miyaa waajiba ma waajib ma ahan calaa madhabi iljumhuur wa calaa madhabi imaam albukhaari waajib ma ahan oo guryaha shurbulkhamriga xuduuddeeda waa lagu oofin karaa xadiiska soo socdana u daliilin doonaa sheekhu qaala alimam الbuخari raximah اllahu taعala xadaثna qutaybat bn سacيid bn bklani qaala xadaثna cabdالwahaab cabdالwahaab ibn cabdilmajid الthaqفi can ayuba sakhtiyani can ibn abi mulayka cabdullahi bn abi mulayka waa qaadi xukuumaةi ibn zubayr can cuqbata bni اlxaariث qaal jia waxaa lala yimid uu yidhi cuqba binucaymaani nucaymaan saxaabiga la dhihi jirayaa la keenay ow amase bibni nucaymaan ama waa wiilkiisii ama waa odagii naftiisii waa shaku min araawi shaariban xaaluu khamre soo cabay ayaa la keenay nucaymaanka ama wiilkiisaa la keenay fa amara الnabiyu nabigu salى الlahu عalيه wasalam wuxuu amray man duul duulkaasoo kaana mankuba bilbeyti fi lbeyti guriga dhexdiisa ku sugnaa an yadribuuhu nucaymaan inay markaas garaacaan ayuu amray waana maxalushaahidka imam bukhaari masaladu inaysan mutacayin ahayn in fagaaraha shurbulkhamriga xadka uu ka dhaco ee guryaha iyo qolalka dhexdooda iyo waa lagu oofin karaa yacni inta un maaragta maqsuudku in markaa la xanuunjiyo qaala markaasuu wuxuu yidhi qaala markaasuu wuxuu yidhi cuqbatu bnu lxaarid wadarabuuhu saxaabadii way garaaceen nucaymaankii garaaceen ama wiilkiisii garaaceen fa kuntu ana aniguba waxaan ahaa yidhi cuqba fii man fii jumlati man duul jumladoodan ku dhex jiray mankaasoo darabahu nucaymaan binnicaali ku garaacay oo kobahaasi ku darbiinayey xadiiskana wuxuu daliil yahay masaladii uu soo tarjamaysto laa yatacayanu asawt sawtku inuusan markaa caynoobayn qaala imam الbuخarي raximah الlahu taعaalى baabu darbi biاljariidi والnicaal haadaa midkani baabu jawaasi darbi garaaca banaanaashadiisu u baab yahayo biljariidi laamo iyo wanicaali iyo kobo lagu garaaci karo mafhuumkii xagga laga fahmay uuba sii caddeeyaba tarjamo kaloo yani ka siica tii hore ayuu sheekhu qeexay wuxuu leey inay bannaan tahay laamahaas iyo kobaha iyo qofka shaaribulkhamriga ah in lagu jeedli karo قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب وقاضي مكة قال حدثنا وهيب بن خالد هو البصري عن أيوب عن عن عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بنعيمان حديث كان سعلي لكن إسنادك يبدل ما من إعادة إلا ولها فائدة إعادة ما جت إلا فائدة البخاري ما شك كينو أو مثلا بابن نعيمان والحال هو السكران هذا فائدة الرواية أي ولا تفيري وهو السكران رواية هو ملهين رواية لفظه وهو سكران ما ينصو سكران ماشي لكيني فشق عليه ملهين رواية هو fashaqa caleyhi riwaayadii hore ma aysan ahayn fashaqa sukruhu ninkaas saxaabigaa sakhraannimadiisii waxay dhibtay caleyhi calaa rasuulillaah rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalama way dhibtay sakhraannimadiisii oo aadu uga naxay nebigu sala allahu alayh wasalam waana ka xumaaday rasuulku sala allahu alayh wasalam wa amara nabiguna sala allahu alay wasalam man duuluu amray duulkaasoo filbeyti guriga dhexdiisa ku sugnaa an yadribuuhu nucaymaan markaa inay garaacaan fadarabuuhu nucaymaan waxay ku garaaceen biljariidi wannicaal wa kuntu fii man darabahu yaan ku jiray waa riwaayadii hore haddaanu soo qaadano maxalu shaahidkuna waa intaasba in markaas sawdku inuusan caynoobaynin qaala imam الbuخarي raximه الlahu taعalى xadaثna mslim wa mslim bnu ibrahim alfarahidi qaala xadaثna hishaam qataadu ka qaadi waa dastawaayi hishaam bn abi cabdillaahi adastawaayi اlbصriي qala xadaثna qataada can anasin qaal jalada الnabiyu jalada waa bimacnaa daraba ayaa hadda loola jeedaa nabigu wuxuu garaacay salى الlahu alay slm ilaa waxaa soo socda biljariid marka waxaa mutacayin noqonaysa lafduljaldi in markaa lagu awilo bimacnaa darbi in loola jeedo oo karbaash loolama jeede waa jariid uu nabigu ku garaacay laamaha soo socda inuu nabigu ku garaacay sala allahu alيyه wasalam jalada الnabiyu ay daraba الnabiyu nabigu salى اllahu alيه wasalam wuxuu ku garaacay fi lkhamri bisawi اlkhamri biاljariidi والnicaal wajalada abu bakrin arbaciin qala imam الbuخarي raximah الlahu taعalى xadaثna qutaybatu qutaybatu bnu saciid bn jamil baklani qala xadaثna abu damrata wa anas anas bnu ciyaad almadani ayuu ula jeedaahe can yaziid bn alhaadi wa yaziid bn cabdillaahi bn alhaadi can moxamed ibn ibraahim almadani can abi salama ibn cabdiraxmaan uula jeeda can abi hurayrata utiya nabiyu nabiga waxaa loola yimid sala allahu aleyh wasalam birajulin ninkaasoo qad shariba khamre soo cabay qaala rasuulku sala allahu alay wasalam idribuuhu garaacuu rasuulku sala allahu aleyh wasalam qaala abu hurayra wuxuu radia allahu tacaala canhu fa minaa waxaa naga mid ahaa addaaribu biyadihi mid gacantiisa ku garaacay wadaaribu binaclihi mid kobtiisa ku garaacay wadaaribu bithawbi mid maradiisa ku garaacay falama insarafa markuu gadoomay ninkii shaaribulkhamriga ahaa qaala bacdu اlqowm waxay yidhi akhzaaka allahu allaha ku hoojiyo qaala rasuulku salى اllahu alيه wasalam laa taqulu haakada sidaas ha dhihinina u duceeya laa tuciinu calayhi shaydaan shaydaan ha ugu kaalmaynina oo haddii haddii sii hoogo waa siduu shaydaan rabay hadduu sii hoogo oo balaayo iyo sii galo sidii shaydaanku uu rabay wey qaala imam الbuخari raximah الlahu taعala xadaثna cabdالlahi cabdullahi bn cabdilwahaab aljumaxigii wey albasriyu qala xadaثna khalid khalid bn اlxaariث walbasri qala xadaثna sufyaan sufyaan thawri qala xadaثna abu xasin wa cuثmaan bnu caasim qala samictu cumayr bna saciidin الnakhaciy alkuufi qala samictu caliy bn abi طaalib radi allahu tacala anhu qaal ma kuntu anugu ma aanan ahayn uu yidhi sayd cali liuqiima inaan oogo xaddan xad inaan oogo ma aanan ahayn calaa axadin axad oo fa yamuuta axadkii uu dhinto oo fa ajidda markaas aan caroodo fii nafsii naftayda aan u caroodoon israa muxuu u dhintay qofkaas aad xadday muxuu i dhintay isma aana dhihin qof aad xadday muxuu u dhintay ilaa saaxib alkhamri maahane saaxib alkhamri intaan xaday waa ka murugooda hadduu dhinto hadduu dhinto yacni karbaashkii uu ku dhinto kaas un baan ka murugoodaah yidhi laakiin inta kale kama murugooda leannahu xuduud iyo taxta dawaabidi sharciga ku dhinteen dawaabiddii sharciga iyo wixii sharciguna amray anigoo ku oofinaya ayay ku geeriyoodeen laakiin saaxiibulkhamriga anigoo markaas karbaashaya oo karbaashkii ku wada hadduu geeriyoodo xoogaa qalbiga waxbaa iga gal wiir fa innahu maxaa yeeley saaxiibulkhamriga low maata xataa hadduu dhinto wadaytuu diyaan ka bixinaha wiir sid caliyaa dhahaya hadduu dhinto xataa diyan ka dhiibi wadaalika sha'nigaasina wuxuu yahay anna rasuulallahi rasuulka ale sala allahu alayh wasalam lam yasunnahu ay cadadu hamaaniin siddeetan uu karbaashi jeeda sayid cali asagoo tacsiiraad ula jeeda inta kaleo ziyaadada asagoo tacsiir ula jeeda cadadka siddeetanan anigu karbaashaa siddeetanna nabiga lagama hayo sala allahu alay wasalam canaan iyo tacsiiraad annagoo uga dhigaynay marka waxaas anigu siddeetankaas aan karbaashayo hadduu ku dhinto waa murugoodaaho waxaan ku murugoodaa wuxuusan nabigu karbaashinaad ku dhufatay marka diyaan ka bixinaa wiir leannu xuduudda kale waa waadix oo waxna ma uusan siyaadin sayidunaa cali ilaa shaarib alkhamri ayuu amaaniin uu xadi jiray amaaniin ayuu asagu xadi jiray laakiin mas'aladan madhabka imaamu shaafici raximah allahu tacaala isagu wuxuu ka qabaa qofkan haddii la garaaco xuduud markaa lagu garaacayo shaaribulkhamrigii wuxuu u kala qaaday imaamu shaafici in sawd lagu garaacay iyo hayru sawd yacni jeedal ama sun in lagu garaacay iyo waxaan jeedal ahayn in lagu garaacayo u kala qaaday lacalla hadduu dhinto qofka shaaribulkhamrigaa xuduuddii uu ku dhinto marka wuxuu ku leeyahay imaamu shaafici raximah allahu tacaala haddii uu ku dhinto asagoona wax jeedal iyo waxyaalaha xanuunka badan isagoon lagu garaacayn hadduu dhinto falaa damaana wax damaanoo ka waay leannu taxta dawaabidi sharcigu ku dhintay dawaabidii sharciga ayuu ku dhintay laakiin isagoo qofkani ka leexday waxyaalihii nebiga sala allahu alayh wasalam uu banneeyey oo nicaalkii iyo jariid iyo alaydi iyo xadiiskii tilmaamaysa waan soo marnay hadduu ka leexday oo markaas sawdkii uu qofku u leexday fa calayhi damaanu calaa madhabi alimaam shaafici leanna wuxuu ahaa waxyaalo badan uga fakan karaa u bannaanayd waxyaalo badan uga fakan karo ayaa u bannaanayd uu leeyahay imaamu shaafici masaladan sidaasuu isagu uu ka qabaa sheekhu qaala alimaam الbukhari raximah اllahu tacala xadaثana makiy bnu ibraahim huwa alkhuraasani can اljucaydi huwa jucayd bn cabdiraxmaan waa taabiciyu صagiiru can yaziid bni khusayfata waa min baabi nisbati ilaa jaddihi awowgiisaa loogu aftiriyey waa yaziid bni cabdilaahi bni khusayfata almadani can isaa'ib bni yaziidi qaal kunaa waxaan ahaan jirnay nutaa ina loola yimaado bishaaribi qofka khamre soo cabay calaa cahdi rasuuli illah xilligii rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam qofkaasaa naloo keeni jiray iyo wa imrati abi bakrin abi bakr madaxtinimadiisa ayaa qofkaas naloo keeni jiray fasadran qaybtii ugu horreydana waa naloo keeni jiray qofkaas qaybtaas ugu horrayso min khilaafati cumara khilaafadii dowladdiisa cumar ka mid a fa naquumu ilayhi shaaribulkhamriga waan u istaagi jirnay biaydina wa nicaalina wa ardiyatina gacmaheennan ku garaaci jirnan ugu istaagi jirnay wa nicaalina kobaheennan ku garaaci jirnan ugu istaagi jirnay wa ardiyatina go'yaalkeenna iyo dharkeennan markaa ku garaaci jirnan ugu istaagi jirnay xataa kaana aakhiru imrati cumara sayidina cumar madaxtinimadiisii madaxtinimada aakhirkeeda ilaa ay ka ahaato xilligaa la gaaray dowladdii gabagabadii sayidina cumar fa jalada sayid cumar wuxuu karbaashay shaaribulkhamrigii arbaciin afartan uu ku dhuftay qofkii dowladdii aakhirkeedii markii la marayay sayidunaa cumar xataa idaa catow dadkii shuraabta ahay oo khamrada cabbi jiray markay madax adkaadeen oo fasaqu ay faasiqoobeen oo afartanka ay la qabsadeen qof walba uu dhahay afartanku muxuu iga dhihi beryan haddana cunay afartan un sooma beryan cabbahaya qof walba uu leeyahay wixii layskala qabsaday jalada hamaaniin siddeetan u bedelay marka siddeetanka marka madhabu imaamu shaafici wuxuu qabaa jaldiga muxadadka fii xaddi shurbi alkhamri waa arbacuun wamaa zaada calaa dalika fahuwa tacsiiraat wixii arbaciin ka ziyaadana waa tacsiiraaduu qabaa madhab imaamu shaafici marka isaga ijtihaadkii sayidunaa cumar isaga nafsadiisa arbaciin uu karbaashi jiray sida xadiidka bukhaariga ka cad laakiin aakhir xukuumatihi ayuu markii dadkii ay madax adkaadeen oo fisqigii uu farabatay ayuu ijtihaadkiisii muxuu ku sameeyey siddeetan u karbaash ijtihaadkiisii waa meesha uu ka baqay xadiiskii hadda aan soo marnay sayidunaa cali uu dhahayay qof xuduud u dhintay anigoo xadaya u dhintay weligay kama naxo ilaa saaxib alkhamri maahane qofkii saaxibuulkhamriga khamrada soo cabbay kaas waa ka naxaahu yidhi leannahu tamaaniin ayaan ijtihaadkeenna ku karbaashayn marka siyaadada hadduu u dhinto diyan ka bixin waa tii xadiidka hadda aanu soo qaadanay qaala alimaamu albukhaariy raximahu allahu tacaala baabu maa yukrahu min lacni shaaribi alkhamri wa inahu laysa bikhaarijin min almillati haadaa midkani baabumaa baabumaa iladii kii ayuu u baab yahay yukrahu wa maaga la nacayo oo min lacni shaaribi alkhamri qofkii khamrada soo cabbay lacnadiisii in la lacnado in la nacayo oo sharcigu uusan oggolayn in lacnad lagu tooro ayuu u baab yahay wa innahu wuxuu u baab yahay shaaribulkhamrigu laysa bikhaarijin min almilla inuusan diintii uga bixin bi haadihi almacsiyati alkabiira macaasida kabiirada sawaaun kaana shurba alkhamri ama hayrahu macaasida waaweyn diinta loogama baxo khilaafan lilmuctasila muctasiladu marka sheekh uu ku khilaafay muctasiladii waxay leeyihiin waxay dadka ku takfiiriyaan macaasida waaweyn qofka hadduu ku dhaco sida zinada iyo sharbulkhamriga iyo waxyaalahaas oo kale waa ku gaalaysiiyaan muctasiladu taasaa marka uu ku khilaafay bukhaarigu wuxuu leeyay wa inahu shaarib اlkhamri laysa bikhaarijin min almilla diintii ugama bixin macsiyadaa weynuu ku dhacay waa qof hadde faasiqoo ilaahay rasuulkiisii caasiyey sala allahu wasalam wbaaraka caleyh lakin diinta kama baxayo masalada kale uu sheekhu meesha uga hadlayo waxa weye in la lacnado sharcigu inuusan ogolayn liannahu lacnu lmucayan lama ogola qof mucayan oo gaar oo hebel oo lacnada ilaahay dushaada allah yeelo ah lacnulmucayankaas lama ogolo waa kii xadiiskii nabigu sala allahu alيyh wasalam yihi laa tucinu calayhi shaydaan xadiiska haddaan soo marnay shaydaanka markaas ha ugu kaalmaynina waa kii nabigu yihi sala allahu alيyh wasalam marka maxaa loola jeedaa maa yukrahu maydaan xaaraam ahayn lacnulmucayan qof mucayanoo si gaara hebelow lacnad dushaada allah yeelo la yidhaah sow xaaraan ma aha muxuu sheekhu baabu maa yukrahu uga cabiray karaahiyo karaahiyu masalada uu ka cabiray sheekhuna uu ka hadlay shaarixu raximahu اllahu tacaala wacabara bilkaraahati huna bukhaari halkan wuxuu ka cabiray karaahiyo ishaaratan ilaa ana nahya litansiih nahyigu inuu yahay nahyulkaraahiya fii xaqi man yastaxiqu lacna idaa qasada bihi laacinu maxda sabi waa markay karaahiye noqonayso waa aflagaado iyo caay oo se khaalisa hadduu ula jeedo laa idaa qasada macnaahu اlasliy lacnada macnaheeda asalkaa hadduu ula qasto maya wa huwa macnaha asligaahi alibcaadu can raxmat اllah hadduu laakiin macnahaas ula jeedo fa ama idaa qasadahu alibcaad min raxmat illah hadduu ula qasto fa yaxrumu markaas dee xaaraamyba noqon masaladu hadduu lacnada macnaheeda asalkaa ula jeedo oo raxmadda ilaahay allaha kaa fogeeyo macnaha hadduu ula jeedo markaas masaladu xaaraamay noqon ee markuu sabi iyo aflagaado ula jeedo marka karaahiye ay noqonayso قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكر ويحيى بن عبد الله بن بكير المصري قال حدثنا الليث قال حدثني خالد بن يزيد هو البجلي عن سعيد بن أبي هلال هو المدني عن سيد بن أسلم هو المدني عن أبيه وأسلم مولى عمر سيدنا عمر أضم كيسو هانجر أبوه وأسلم كيف عن عمر بن الخطاب أن رجلا أيا كان ننكوحها على عهد النبي النبي حلقيسي صلى الله عليه وسلم كان اسمه ننكاس مقعي سوحة أن رجلا kasifee marka jumlada saasaaba noo wanaagsan anna rajula nin ninkaasoo kaana ahaaday calaa cahdi nabiy nabiga xilligiisii ahaa jiray sala allahu alيyه wasalam kaana ismuhu ninkaa magaciisu wuxuu ahaa cabdallaahi ninkaas magaciisa cabdullahi la dhihi jiray wa kaana ninkuna wuxuu ahaa yulaqabu mid loola naynaaso ximaaran dadkuna waxay ku naynaasi jireen dameeray ku naynaasi jireen oo waxyaalaha khamrada uu cabayo iyo tawaqila-aanto dhowrsala-aanta iyo waxyaalahaasay dameer dhihi jireen halka magaciisa cabdullahi la dhihi jiray wa kaana ninkaasi wuxuu ahaa yudxiku rasuula allah rasuulka ilaahi salى allahu عalيه wasalam mid ka quslisiya oo rasuulka mar walbaba la kaftama ayuu ahaan jiray wa kaana nebiyu nebiguna salى اllahu عalيه wasalam wuxuu ahaa qad jaladahu ninkaas inuu karbaashay fi sharaabi bisababi sharaab khamrada uu soo cabay sababteeda ayuu hadda ka hor nabigu ku karbaashay sala allahu alيyه wasalam fa utiya ninkii hadda ka hor uu karbaashay ayaa loola yimid rasuulka salى allahu عalيه wasalam fa utiya huwa rajulkii fa utiya waa lala yimid may rasuulkaan u celinayna fa utiya huwa rasuulkii salى allahu عalيه wasalam bihi birajuli ninkii yaa loola yimid yowman maalin maalin kale haddana loo keenay fa amara rasuulku sala allahu alay wasalam bihi bijaldihi haddana in la karbaashu amray fajulidda waa la karbaashay haddana ninkii fa qaala rajulun min alqowm nin qoomka ka mid ah wuxu uhi allaahuma alcanhu ninkaan mar walbaba nabigu loo soo celcelinayo isagoo shaaribulkharbi ah ilaahu lacnad ku rid wuhi ninkaas sala allahu alay wasalam maa agtara maa yu'taa bihi ninkan inta la keenayo lala imanayo maxaa fara badiyuu yidhi fara badana inta ninkan la keenayo lasoo celcelinayo faqaala anabiyu nabigu sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi laa talcanuuhu fa wallaahi ilaahan ku dhaartaahe maa calimtu maadaasi mawsuuliyo wey maa ayiladii kii wuxuu yahay calimtu aan ogahay innahu ninkani yuxibu allaha warasuulahu shaydaana u geynaya waxaan mooyee ninkan waxaan ogahay qalbigiisa maxabatullaahi wa maxabatu rasuulihi sala allahu alay wasalam inay ku jirto waan ogahaye sidaas ha dhihininoo ha lacnadinina uu yihi nabigu sala allahu alay wasalam nabiguna raxiim waa xadiiska hore hotaan soo qaadan laa tucinu calayhi shaydaan shaydaan ha ugu kaalmaynina inuu nabigu yihi sala allahu alay wasalam قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر هو المديني قال حدثنا أنس بن عياد هو المدني قال حدثنا ابن الهادي ومحمد ابن الهادي عبد الله بن الهادي عبد الله بن يزيد ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عن أبي هريرة قال أتي النبي النبي صلى الله عليه وسلم وحال الله كيني بسكران روح سخران سنة لولي من الله كيني فأمر بضربه نبي وحو أمري صلى الله عليه وسلم سكران كقراعيدي سيو أمري فمنا من يضربه بيده وحنا قمدها ruux gacantiisa ku garaacayay wa minaa man yadribuhu binaclihi wa minaa man yadribuhu bisawbihi falama insarafa ninkii shaaribulkhamri markuu meesha ka gadoomay qaala rajulu ninaa wuxuu yidhi maa lahu maxaa u sugnaaday akhsaahu allah allaha hoojiyey dulli allaha ku rida faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam laa takunuu cawla shaydaani calaa akhiikum shaydaanka kaalmihiisa ha u noqoninoo calaa akhiikum walaalkiin ha uga kaalmaynina shaydaanku yidhi nebigu sala allahu alay wasalam qaala alimaam albukhari raximah allahu tacala liannahu qofka asagoo macaasi iyo dembi gelaya haddii la habaaro oo la lacnado waa horay ha loogu sii rido shaydaanka ha loo sii fududeeyo hore ha loo sii ta- taqantuqeeyo weeyo shaydaankii ha loo geeyo buulkiisii iyo xeradiisii ha loo sii geliyo qaala alimaam albukhari raximah allahu tacaala baabu saariqi xiina yasraqu haadaa midkani baabu xukmi iimaani saariqi iimaanka qofka saariqa ahi tuugga xukunkiisa iimaankiisu u baab yahay xiina waktigii yasriqu tuugga uu xadayo iimaankiisu muxuu yahay markuu wax xadayo iimaan ma leeyahay iimaankiisu qaabka uu yahay muxuu yahay ayuu u baab yahay qaala alimaam albukhaari raximah allahu tacala xadaanii cmr بن علي بن بحر البصري قال حدثنا عبد الله بن داود هو الكوفي قال حدثنا فضيل بن غزوان الكوفي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني مزني حين يزني والحال هو مؤمن ولا يسرق سارق وحمحد حين يسرق هو مؤمن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان إيمانك كنفيي والمنفي هو كمال الإيمان وحل أنفينا وكمال الإيمان النور الإيمان ملهن وسيدي ابن عباس وكفسره في قصة زاني qisadii zaaniga waa ti ibnu cabaas ku fasiray nuuruliimaana laga siibaa nuuruliimaan haddii lagaa siibana maxaa kuu yaalla waa khasaare adduunyo iyo mid aakhiro qaala alimaam albukhari raxima llahu tacala baabu lacni saariqi idaa lam yusama haadaa midkani baabu jawaasi lacni saariqi tuugga lacnadiisa bannaanaashadiisay u baab tahay idaa lam yusama tuugga haddaan la magacaabin oo magaciisa la sheegay lacnulmucayanaa la diidi laakiin si guud in maaragtahay tuugada lacnad allah ku rido shuraabulkhamriga lacnad alla ku rido ahlulmacaasi oo dhan si guud waa loo lacnadi karaa si guud waa loo lacnay lakin lacnu lmucayan ayaa la diidi qala imam الbuخari raximah اllahu taعala xadaثana cmar bn xafs bn الqiyas alxawdiy اlbasriyu qala xadaثani abi xafs bn qiyas qaadi kufa qala xadaثana alacmash qaala samictu aba saalix can abi hurayrata can الnabiy salى اllahu alيه wasalam qaal lacna allahu saariqa nabigaaba lacnaday tuugga lacnada la kuriya qof mucayanana nabiga ulama jeedo tuugoo dhan uu ka qabtay tuugoo dhan iyo daalimiinta guud ahaan in la lacnadi karo daalimiinta iyo kaadibiinta iyo kulli in la lacnadi karo ayay daliilu tahay waxa la diidayo waa lacnu lmucayan waxa la diidayo qaala rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi lacna allahu allah lacnado asaariqa saariqa allah lacnado yasriqu wuxuu xadaa albaydata baydadii ayuu xadaa kuufi bereedaa loola jeedaa ukun loolama jeedo sida acmash uu ku fasiri doono acmash sida uu ku fasiri doono kuufi bereed ayuu yani xadaa ilaa ukun haddii lagu fasiro ukun wax gacan loo gooyo ma dhamma ukun wax gacan loo gooyo ma dhamma fatuqdacu yaduhu yaa soo socotaa waata nebigu na leeyahy sala allahu alay wasalam kuufi bireedu xadi fatuqdacu yaduhu gacantiisaa la jariyo waxaan qiimo lahayn intuu qaato aa gacantiisi looga goyna gacantiisii wuxuu qiimaha badnayd oo maaragtaah yacni qiimaheedu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qaali uu ka dhigay ayuu wuxuu ku iibsanaa waxyaalo macaasi iyo dulli iyo naar iyo ceeb u keeni karaa wayasriqu markaasu haddana wuxuu xadi alxabla xarigu haddana xadi waa xarig qiimo leh xarig qiimo joogo rubucu dinaar gooyow ayuu haddana xadi fatuqdacu yaduhu bal dabaalnimadiisa ninkaa lacnad allah ku ridi uri nabigu sala allahu alay wasalam dabaalnimadiisa wuxuu isku soo jiiday cadaab iyo waxa jirkiisii oo dhan uu dhaafsaday qaala alimaam albukhari raxima allahu tacala qaala acmashu acmash wuxuu yidhi asaabiq fi lisnaad kaanuu waxay ahaan jireen yarowna culimmadu inay ra'yiyeeyaan annahu baydka xadiidka ku jira baydulxadiid inuu yahay yani kuufi biraadka kuufida birtaa madaxa la gashanayo hubka iyo fallaarta iyo waxyaalaha la isaga difaaci jiray kaas in loola jeeday culimmadu sheegeen wy walxablu xabliga xadiiska lagu sheegana kaanuu culimmadu waxay ahaan jireen yarowna inay ra'yiyaan annahu sha'niya minhaa min tilka alxibaal xarkahaas waxaa ka mid a maa shayaa ka mid a shaygaasoo yusaawi la eg daraahima xarko qaaliyahay ku fasiri jireen culimmadu oo xarko waxaa jira daraahim goynaya waxay ku fasiri jireen tusaale ahaan xibaalu sufun xibaalu sufunay yani ku miisaaliyaan waa xarkaha doomaha xarkaha doomada lagu xidhanayo oo kale waaweyn oo duubkaa waaweyn kaasaa rubucu dinaar iyo ka badanba jooga xibaalu sufun ayay ku fasireen culammadu qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala baabun alxuduudu kafaaratun baabun haadaa midkani baabun baab wey alxuduudu xuduudda qofka laga oofinayo oo qofka maaragta shaaribulkhamri karbaashka lagu dhufanayo iyo xadulqatliga qofka la dilayo oo la qisaasayo iyo xaddu zinaha iyo xuduuddaasi waa kafaara wey xuduuddaasoo dhan waxay kafaara u tahay lilmacaasi wa dunuub macaasidii iyo dunuubtaa qofka looga dhaafi ila shirka waalkufra kufri iyo shirki haddii qofka loo dilo gaalnimo loo dilo ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay subxaanahu wa tacaala kufriga iyo shirkiga qof uu u dhaafo xataa haddii loo dilo gaalnimada gaalnimada haddii loo dilo xataa ma loo cafinayo lakin waxaa loola jeedaa ila alkufra washirka kufri iyo shirki waxaan ka ahayn qofka macaasida iyo dunuubtiisa xuduudda lagu dhaafi qaala alimaamu albukhari raximah llahu tacaala xadaثana moxamed bnu yuusuf waa firyaabi laakiin xaafidka waxaad moodaa inuu biikandi iyo ama firyaabi labadaba sheekhu inuu ka dhigay wuxuu yidhi qowluhu xadaثanaa moxamed bnu yuusuf lam arahu mansuuban isagoo la nisbeeyey ma arkin wayaxtamil waxaa suurtogala an yakuuna huwa albikandi wayaxtamil waxaa kaloo suurtogala an yakuuna alfiryaabi in firyaabi loola jeedo wa bihi jazma abu nucayb fi lmustakhraj saasuuba jazmiyo kuma shakin wabnu cuyaynana huwa sufyaana loola jeeda sufyaan ibnu cuyayna laakiin qawaacidka hadda bukhaariga uu ku soo socday markii la fiiriyo moxamed ibnu yuusuf kan biikandi in laga dhigo saasaa wanaagsan liأjli ibnu cuyayna liannahu yarwi can ibni cuyayna manduumadan waan ku soo qaadanay manduumadan waan ku soo qaadanay leanna haddii firyaabi laga dhigo waxay noqonaya sufyaanu thawri u ahaan jiray firyaabi haddii laga dhigo saasuu ahaan marka waxaan ku wadaynaa bikandi aan ku wadaynaa bikandi moxamed ibnu yuusuf albikandi xadaثanaa ibnu cuyayna taasaa noo daliila qaala xadaثanaa ibnu cuyayna can izuhriyi can abi idriis waa caa'idاllahi almashhuur biabi idriis اlkhawlaani can cubaadaةi bni saamid radi allahu tacala anhu qaal kunaa waxaan ahayn cinda nebiy nabiga agtiisa sala allahu alيه wasalam fii majlisin majlis dhexdiisaan ku ahayn faqaala rasuulku sala allahu alيه wasalam wuxuu yidhi baayicuunay igula mubaayacooda calaa an laa tushrikuu biاllahi shay-an ilaah inaadnan wax la wadaajinayn walaa tasriquu inaadnan xadaynin walaa tasnuu inaadnan sinaysanaynin ballan igula gala wa qara'a hadihi اlaayaةa kulahaa aayaddanuna nabigu akhriyey salى اllahu عalيه wasalam ya ayuha الnabiyu ida jaءaka almu'minaatu yubaayicnaka calى an laa yushrikna biاllahi shayئan walaa yasriqna walaa yaznina walaa yaqtulna awlaadahuna ilى aakhiri اlaaya ayuu nabigu akhriyey salى اllahu عalيه wasalam faman wafaa qofkii oofiye qofkaas oo minkum idinka idin ka mida faajruhu qofkaas ajirkiisu wuxuu rasuulku salى اllahu عalيه wasalam calى اllahi ilahi dushiisa u ahaaday waman asaaba qofkii asiiba min dalika nahyi waxyaalahaas laga nahyiyey oo macaasidaasoo sariqada iyo zinada iyo waxyaalahaas qofkii sameeya waman asaaba min dalika nahyi nahyigaa shay-an shay qofkii ka asiibo fa cuuqiba shaksigii la ciqaabo fa cuuqiba shaksigii loo ciqaabo bihi bisababi maa asaaba wixii uu asiibayuu ku dhacay sababtiisa lagu ciqaabo fa huwa ciqaabkaasi kafaaratuhu waana maxalushaahidka imam albukhaari ciqaabkiiu nabigu wuxuu ku tilmaamay salى اllahu alيه wasalam kafaara gud inuu yahay baabun alxuduudu kafaara waana maxalushaahidka imam bukhaari uu ka deliishanayo halkaas weeye laakiin culimmadu waxay leeyihiin kafaaradan maalan tusaale ahaan xuduudda oo qatliga oo kale qofku tusaale ahaan waxbuu dilay waa dhigyacad qof muslima ayuu dilay qofkii muslimka hadduu dilay waa la qisaasay haddii la qisaaso qisaaskaasi maxaadiiska daahirkiisa loo qabsanoo qofkii aakhiro isagoo berii ah miyuu soo istaagi oo wax dembiyaho ku saabsan qatligaas aan lahayn laa sagiira walaa kabiira maadaama qofkii la dilay qofkii maadaama la dilay culimmadu marka waxay leeyihiin wuxuu marba haddii ay yihiin yacni xuquuq bini aadam haddii meesha ay soo gashay iyo xaqulaahi masalan qofkani hadduu qof dilo oo dhigyacab uu yahay xuquuq bini aadamaa meesha ku tacalluqday xuquuqda bini aadama meesha ku tacalluqda waxaa weeye dadkii waratada ahaa dadkii waratada ahaa oo qofkani uu u shaqayn jiray oo qofkan weheshan jiray oo qofkan dugaashan jiray oo qofkan dhigicabka ahi uu ka martay oo uu ka dilay waa xuquuq bini aadamaa meesha soo gashay waxaa kaloo meesha isagana soo gelaya xaqulmaqtuul qofkii la dilay isaga nafsadiisu xaq uu leeyahay xaq uu leeyahy oo tashafi gaar uu leeyahay qofkan inuu tashafi ku sameeyo uu ka aarsado oo gacantiisa uu uga aarsado ayuu isaguna xaq u lahaa qofkii maqtuulka ahayoo la dilay waxaa kaloo meesha soo gelaya oo isaguna ku jira xaqullaahi ilaahay xaqiisiiyo qofkani uu ku tuntay oo ilaahay jala jalaaluhu qatligii xarimay ilaahay uu ku caasiyey subxaanahu wa tacaala marka see la yeelay xuquuqdaas culummadu marka jumhuurtu waxay leeyihiin jumhuurulculamaa meeshan waxaa ku dhacaya qofkii haddii la qisaaso oo la dilo waxaa meeshaas ku dhacaya xaqulwaratha dadkii yacnii uu ka nixiyey oo qofkani uu u shaqayn jiray oo uu dugaashan jiray xuquuqdoodii ayaa meesha ku dhacaya wa yabqaa xaqu lmaqtuul xaqulwaratadii meesha waa ku dhici xaqullaahina waa ku dhici xaqii ilahayna meesha waa ku dhici ilaa walakum fi lqisaasi xayaatun markuu ilaah yidhi jala jalaaluhu qisaaska nolola igu jirta qisaaskii wuu maray qisaaskii qofkani wuu maray qisaaskii wuu marayo xaqullaahi waa laga guday xaqulwarathana waa laga guday wa yabqaa xaqu lmaqtuul qofkii maqtuulka ah xaqiisii ayaa baaqi noqonaya fa yudaalibuhu bihi fi laakhira ka saa'ir alxuquuq aakhire marka asagaa kulleetiga ku dhegay kulleetiga asagaa ku dhegayo ilaahay hortiisa ku dacweynayo ilaaha marka og siduu u kala yacni qisaasayo iyo siduu u kala xaq soorayo waxaa dhici karta qofkan maqtuulka ah ee la dilay dunuub fara badan hadduu lahaa in dunuubtiisa looga qaadayo oo kii gacanku dhiglaha dunuubta dusha laga saarayo isagoo cibaadaysan jiray sidaas ahlu naar uu ku noqonayo walciyaadu billah waxaa kaloo suurtogala haddii xasanaad fara badan uu lahaa qofkan gacanku dhiglaha ah xasanaadkiisii inta laga qaado oo qofkii qisaaskiisii markii looga oofiyo hadday wax uun usoo baaqi noqdaan inuu markaas waxaa ku badbaadana waa suurtagal marka mar walbaba waxaa uun baaqi noqonaya xaqulmaqtuul qofkii maqtuulka ahaa oo la dilay xuquuqdiisii aakhiruu dalban oo taasi baaqi fa cuuqiba bihi fa huwa kafaaratuhu waman asaaba qofkii asiibu yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam min dalika nahyi shay-an nahyigaas wax ka asiiba oo fasatarahu allahu ilaahay uu asturo fasatarahu uu asturo shaygaas fasatarahu shaksigaas allahu ilaahay uu asturo calayhi calaa maa facala wixii uu sameeyo macaasidiina ilaahay uu ku asturo in shaaa ilahay hadduu doono kafara lahu ilahay waa u dhaafi wa in shaaa ilaahay hadduu doonana cadabahu ilaahay waa cadaabi qaala alimam buxari raximah llahu tacala baabu dahri lmumini ximan ilaa fii xaddin aw xaqin baabun haadaa midkani baabun baabu dahrulmu'mini dahrulmu'min dahrigu waa min tacbiiri اljuz'i wa iraadati اlkulli dhabarkii uun buu sheekhu cabiray ulajeeddadana waxaa weeye jirkii oo dhan ula jeeda dahrulmu'min ay jismu lmu'min qofka muuminkaa jirkiisoo dhani ximan maxmiyun mid la ilaaliyey oo sharcigu ixtiraamay oo sharcigu uu xushmeeyey ilaa fii xaddin in xad laga oofinayo xaddin min xuduud illaah xuduud ilaahay inuu galo maahane qofka muuminkaa korkiisa lama taaban karo lama garaaci karo ow xaqin liaadamiyin ama xaq bini aadama qofka muuminku inuu gacanta la galo mooye oo qof bini aadama uu dilo ama uu alaaq qof bini aadama uu ka xado mooye qofka muuminkaa jirkiisu waa maxmi shareecada ilaalisay oo ixtiraamisay axaadiistii taa ku timid u baabye qaala alimaam اlbukhaariي raximah اllahu tacala xadaثanii moxamed bn cabdillaahi wa min baabi nisbati ilaa jadihi moxamed bni yaxya bni cabdillahi duhli ayuu la jeeda qala xadaثanaa caasim bni caliin huwa alwaasidi qaala xadaثanaa caasim bnu moxamed alcumari aladi yantasib ilaa sayidina cumar bn khadaab u nisbe sheegaan can waaqid waaqid waa can akhiihi saasay ka dhiganta walaalo wey labadood caasim ibn moxamed iyo waaqid ibnu moxamed waa cumari walaalo wey labadooda can waaqid ibni moxamed alcumari qaala samictu abi waa aabihiis marka wuxuu la jeedaa moxamed ibnu zayd ibnu cabdillahi ibni cumar ibn alkhadaab halkaasuu sayd cumar uu ka galaaw uga abtirsadaa qaala aabbuhu wuxuu yidhi qaala cabdullaahi cabdullahi ibni cumar ula jeedaahe cabdullahi ibni cumar wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi rasuulka aleh sala allahu alيh wasalam wuxuu yidhi fii xajati lwadaa wuxuu ku yidhi alaa hooy ayu shahrin bisheeh taclamuunahu shahrigaas aad ogaanaysaan huwa shahrigu acdamu xurma xurmo midka ugu weynin badan inuu yahay bishee u taqaanaan in bilaha ay ugu xurmo weyn tahay qaaluu waxay yidhaaheen alaa hooy shahrunaa haada bishaan aan ku jirno dilxija oo xajkaba hadda uu noo socdo way rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam qaala rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi alaa hooy ayu beledin beledkee taclamuunahu beledka ku ogaanaysaan huwa beledku acdamu xurma bilaadda islaamka yaad og tihiin beledka ugu xushmada badan qaaluu alaa beledunaa haada beledkan maka oon joogno rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam qaala alaa ayu yowmin yoomkee taclamuunahu yoomka ku ogaanaysaan huwa acdamu xurmo inuu yahay qaala alaa yowmuna haada yoomkan aanu taagannahay oo yowmu alxaju alakbar aanu ku jirno rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam qaala rasuulku sala allahu alay wasalam fa ina allaha tabaaraka wa tacaala qad xarama calaykum dimaa'akum waamwaalakum waacraadakum ilaa bixaqiha waana terjamada sheekhu uu terjamaysto u yidhi baabun dahru lmu'mini ximan ilaa fii xaddin aw xaqin qofka muuminkaa jismigiisa lama taaban karo lama garaaci karo lama ihaanaysan karo lama dullaysan karo ilaa inuu xuduud ilaahay galo ama xaq bini aadam xaq bini aadam inuu galo mooye saasuu nabigu u xushmeeyey salى اllahu alيه wasalam dimaءu اlmuslimiin iyo acraad اlmuslimiin iyo amwaal اlmuslimiin saasuu u xushmeeyey nabiguna salى اllahu alيه wasalam ilaa bxaqihaa ilaa bxaqihaa aqi xaqi اlkelima kelimadii kelimat اlislaam xaqeedii maahane oo kelimat lislaam hadduu ad meel uu uga dhaco qofka markaas waa gooniw wadalika ka xurmati yowmikum yoomkiina xurmadiisa oo kale haada oo kana fii beledikum beledkiina xurmadiisa oo kale haada oo kana fii shahrikum bishiina xurmadeeda oo kale haada oo kana alaahooy hal ballaqtu ma gaarsiiyu rasuulku sala allahu alay wasalam alaaan kullu dalika almadkuur kaa la soo sheegay kulligiis yujiibuunahu mar walbuu nabigu alaa hal ballaqtu saddexda goor ku celcelinayay saxaabadu nabigay u jawaabayeen sala allahu alay wasalam alaa nacam soo gaarsiisay nabigu ilahi sala allahu alay wasalam qaala rasuulku sala allahu alay wasalam wayxakum halaagina oo weylakum halaagine laa tarjicuna ha laabanina bacdii gadaasheeda kufaaran gaalo xaal aad tihiin ha nuqanina yadribu bacdukum midla alkufaar gaaladoo kale xaal aad tihiin yadribu bacdukum qaarkiin xaalu garaacayo riqaaba bacdin qaarka kale qoortiisa uu garaacayo ha nuqan inuu yihi rasuulku sala allahu alay wasalam qaala alimaam albukhari raximah allahu tacaala baabu iqaamati alxuduudi walintiqaami lixurumaati illah haadaa midkani baabu wujuubi iqaamati alxuduud xuduudda oogiddeeda wujuubkeedii ayuu u baab yahay walintiqaami aargudashada wujuubkeedana waa u baab lixurumaati illahi ilahay xurumaadkiisa haddii meel looga dhaco waxyaalahi ilaahay uu xarimay haddii faraha lala galo in la xanaaqo oo xuduuddaa la oofiyo inay waajib tahay ayuu u baab yahay laakiin man yuqiimu alxuduud xuduudda yaa oogaya waa xukuumadda iskale xukuumadda iyo qaadiga iyo dowladda markaa sharciga ah ee meesha ka dhisan ayaa xuduudda oogaya amaa waxaa weeye afraadda shacabku sharcigu uma oggola mana u bannayn qof fardiyo shacaba intuu qof iska soo qabsado inuu yidhaaho xaddan ka oofinaya waa macaasi iyo dembi uu gelayo leanna taa waxaa ka imanaysa iraaqatu dimaa iyo fitan dhiigag badan inay daataan iyo fitan inay markaa ka dhacaan ayaa taa ka laasimayso qofkan haddaad shacabkaa iska soo qabato adigoon wax martaba ee mustawa aad ku xukumayso aysan jirin oo qofkan aad iska disho waxaa imanaya isaguna qof kale hadduu adigii awood kuu yeelan waayo inuu shaydaanku u qurxiyo dulmi inuu walaalkaa qabiilnimo ku dilo oo shaydaanku inuu taa u qurxiyo ayaa imanaysa marka fawdaa dilaacaysa fawdo ayaa dilaacayso xuduudda oogistiisa waxay waajib ka tahay sharciguna u wakiishay xukuumadda sharciga ah meesha ka jirta ay u wakiishay qala imam الbuخarي رحمه الله taعالى حdثna يحيى بن بكري بن عبد الله بن بكري المصري قال حدثنا ليث عن عقيل عن مشهاب سوري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ma khuyira النبiي نebigu صلى الله عليه وسلم looma khayaar gelin bayna amrayni laba arrimood dhexdooda ila اkhtaara aysarahuma labada arrimood midka fudud uu nabigu dooran jiray salى الlahu عalيه wasalam haddii nabiga salى الlahu عalيه wasalam dad sidaa ay u doorrimaadiyaan wixii fududuu nabigu u leexan jiray salى الlahu عalيه wasalam maa lam ya'ham ay maa lam yu'addi ilaa ismin waxaas nabiga loo doorrimaayey hadduusan dembi gaadhsiinayn maa lam ya'ham maa lam yu'addi ilaa ismin hadduusan shaygaasi dembi uusan gaadhsiinaynin fa idaa kaana اlismu dembi hadduuba meesha yahay oo dembi uu ahaado kaana ismigu dembigu wuxuu ahaa abcadahumaa abcad alamrayn labada arrimood midka ugu fogaanshaha badan minhu min rasuulillahi uga fogaansho badan sala allahu alay wasalam aagu markaas uga fogaa dembi nabigu waa ka fogaa sala allahu aleyh wasalam wallahi ilaah baan ku dhaartaahe man taqama linafsihi nabiga naftiisa uma soo aargudan fii shayin shayna ugama aargudan shaygaasoo yu'taa loola imanayo shayga ilayhi nabiga xaggiisa loola imanayo qadda weligii weligii nabiga cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo meel looga dhacay uma uusan aargudan nabigu salى الlahu عalيه wasalam bal yacfuu وayasfax nabigu waa iska cafinayay salى الlahu عalيه wasalam xataa tuntahaka xurumaat الlah xurumaadka ilaahay ilaa laga koro bimacnaa turtakab ilaa laga sameeyo o laga koro xurumaadka ilahay waxyaale ilahay uu xarimay fayantaqimu nabigu waa aar gudan jiray lilahi liأjli الlah ilahay dartiisu markaa u caroon jiray ilahay dartiisu ugu istaagi jiray xuduuduu oofin jiray xuduud ayuu oofin jiray qala imam الbuخari raximه الlahu taعalى baabu iqaamati الxuduudi calى الshariifi wاlwadiic hada midkani baabu wujuubi iqaamati alxuduud xuduudda oogiddeedii wujuubkeedii ayuu u baab yahay cala shariifi walwadiic qofka sharafta leh qofka liita labadaba si sinaashaa in xuduudda looga oofinayo inay waajib tahay ayuu u baab yahayoo xuduudda inaysan muxaabaad lahayn xuduuddu muxaabaad ma laha iyo kale ee xasho qofkanaa shariif ahe ha la daayo qofkanaa heer hebel ka dhashaye ha la daayo sharcigu ma ogolo waana dulmi waana dulmi waxaa weeye xuduudda noocaas lagu samaynayana oo eexashada lagu samaynayana waxba nabadgelyo ma keento deganaashana ma keento bal waxay keentaa fawdo haddii xuduuddii yacni qabaa'ilka qaarna lagu oofinayo ama shakhsiyaadka qaarkood laleeyahay mustawaha waa ka sarreeyaan xuduud mustawaha in xuduud laga oofiyo waa ka sarreeyaan haddii laleeyahay amni ma keenayo taas taasi amni ma keenayso fawday keenow qaala imam bukhari raxima llahu tacala xadaثana abulwaliid cabdilmalik waa hishaam ibn cabdilmalik dheh hishaam ibn cabdilmalik adayaalisi qaala xadaثana leytu can ibn shahabi suri can urwa can caisha ana usaama kalama nabiya usaama nabigu la hadlay salى allahu alيه wasalam fii imra'ati bisababi imra'a haweenay sababtiisuu kala hadlay usaama fa qaala markaas waa haweeney waxadday wey sida riwaayo kale ay faahfaahinayso haweeney waxadday uu nabiga kala hadlay usaama uu rasuulka ilaahi hala cafiyo gabadhaas maaragtaa dad shariifo aho waa qof maarata dad ashraafahe ka soo jeedaahe heer qurayshi ka soo jeedaahe yaan gacanta laga goynayn rasuulka ilaahayo fa qaala rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi innamaa halaka man qablakum dadkii idinka horreeyey waxaa halaagay annahum dadkaa idinka horreeyey kaanuu waxay ahaan jireen yuqiimuuna alxadda xaddaka inay ka ogaan cala alwadiic qofka liita oo iska miskiinka ah oo laga awood badan yahay kaasay xuduudda ka oogi jireen wayatrukuuna alxadda cala ashariifi shariifkana xadka waa uga tegi jireenoo qofkani sharaf uu leeyahay maaragta ayaan laxad inay dhihi jireen waaladii nafsii biyadihi low faadima facala daalika arrinkaas sha'nigaas nahyiga gabadhaana ay ku dhacday nahyigaas hadday faadima bintu rasuulillahi sala allahu alay wasalam ay samayn lahayd laqadactu yaddaha gacantaydan jari lahaayo rasuulku sala allahu alيyh wasalam mustawaha iyo cadaalada waa qimatu اlcadaala cadaalo meesha ugu sarraysa uu nabigu salى الlahu عalيه wasalam xuduudda ku oofinayey qaala imam الbukhaari raximah اllahu taعala baabu karaahiyati shafaacati fi اlxaddi idaa rufica ilى suldaan haadaa midkani baabu karaahiyati shafaacati gelliinka karaahiyadiisii ayuu u baab yahay fi lxaddi xadka in qof looga gelliimo oo la yidhaha qofkan ha la cafiyo qofkan maaragta waa qof shariifeh xadka yaan laga oofinin inay karaahiya taho sharcigu usan ogolayn ayuu u baab yahay idaa waktigiina ay karaahiyo tahay gelliinku rufica la kor yeelo xadka ila suldaan haddiiba dowladda iyo xukuumadda iyo qaaligaba maaragta maxkamaddiiba xuduuddii la gaarhsiiyo lama ogola gelliin in la sameeyo sharcigu markaas ma ogola imaamu shaafici raximahu اllahu tacaala iyo imaamkan la yidhaaho imaamu maalik iyagu markaas waxay ka soo istihnoonayaan oy ka soo reebayaan mas'alatu اlqadfi mas'alatu اlqadfi waxay leeyihiin imaamu shaafici imaamu maalik walow kaanat amaama alqaadi qaaliga hortiisaba allah ka dhigay gelliinku waa bannaan yahay masalatu اlqadfi oo haddii qofkii uu iska cafiyo qofkii maqduufka ahay oo la qadfay amaama almaxkama hadduu ku cafiyo u yidhi qaadifkii waa iska cafiyey saqada alxaddu canhu walow amaama almaxkama allah ka dhigo halkaa masaladii ka soo reebeen waa imaamu shaafici iyo imaamu maalik laakiin xuduudda kale haddiiba suldaanka iyo madax madaxweynaha iyo xaakimka iyo maxkamadda haddii la gaarsiiyo sharcigu ma ogola nihaayadiiba gaartayba nabiga salى اllahu alيه wasalam waxaa jiray xadiis saxiix oo laga wariyey alcafwu can اlxaddi maa lam yabluqi suldaan xuduudda marka la cafin karo waa haddii suldaanka aysan gaarin uu yidhi nabigu salى اllahu alيه wasalam xadiis kale waxaa ku sugnaaday tacaafaw alxuduuda fima baynakum xuduudda iska cafiya wixii xaaladiina dhexdiisa famaa balaganii wixii aniga isoo gaaro min xaddin faqad wajaba kaasu waa waajibay wixii anigu marba isoo gaara lama cafin karo lagamana gelliimi karo inuu yidhi nabigu salى اllahu alيه wasalam qaala imam bukhari raximah اllahu taعala xadaثna سacيid bnu سlayman huwa الbغdاdي qala xadaثna leysi can ibn shaabi suuri can curwa can caiشha radي الlahu tacala canha ana qurayshan ahamat waxaa murug geliyey almarأaة اlmaqsuumiya islaantii heer maqsuuma waa laf heer quraysh ka mida maqsuumiyiintii laf heer quraysh ka mida weeye islaantaasaa murug gelisay heer quraysh allatii islaantaasoo saraqad u xardhay wixna qofkaa haweeneyda qof sharaf log heer qurayshay ka dhalatay see gacanta looga jari faqaaluu waxay yidhaaheen man yukalimu rasuula allah rasuulka ilaah yaa kala hadlaya salى اllahu alيه wasalam waman yajtariu caleyh rasuulka dushiisa yaa ku dhiiran kara ilaa usaamo mahan xibu rasuuli illah rasuulka ilaahi xabiibkiisii ahaa salى اllahu alيه wasalam fakallama rasuula allah rasuulka ilahi usaama la hadlay faqaala rasuulku salى اllahu alيه wasalam atashfac ma waxaad ka geliimi fii xaddin min xuduud illah oo xaddi ilaahay xuduuddiisa ka mid maad ka geliimi usaamow uma qaama nabigu waa istaagay salى اllahu alيه wasalam masaladaasuu ka hadlay fakhadaba waa khudbo akhriyey rasuulku salى اllahu alيه wasalam qaala rasuulku salى اllahu alيه wasalam yaa ayuha annaas inamaa dalla man dul waa lumeen duulkaasoo kaana ahday qablakum hortiin annahum iyagu kaanu waxay ahaan jireen idaa saraqa shariif ruuxa sharaftal markuu waxdo tarakuuhu shariifka waa ka tegi jireen wa idaa saraqa daciif daciifka hadduu xadana fiihim dhexdooda wax ka xado aqaamuu calayhi qofka daciifkaa waxay ku oogi jireen alxadda waymullahi ilaahay dhaartiisaa qasamay dhaartiidu ahaatay low anna faadima binta moxamed saraqa hadday xadi lahayd laqadaca moxamedun yaddaha salى allahu alيh wasalam nabiy llahi moxamed gacantuu ka jari lahaa xadiiskan waxaa laga deliishan faadima bintu rasuulillaahi mansilada iyo maqaamka nabiga ay ka taagnayd leanna wuxuu tusaale owlaaddii kale uma soo qaadan owlaaddiisii kale tusaale uma soo qaadane faadimu tusaale u soo qaatay waa makaanada iyo maqaamka nabiga ay ka taagan tahay sala allahu alayh wasalam qaala imam albukhaariyu raximah allahu tacaala qaala imam الbuخaari raximah اllahu taعaalى baabu qowli اllahi taعalى hada midkani baabu qowli اllahi taعalى qowlka ilaahay ayuu u baab yahay jala jalaaluhu ilaahay uu yidhi wasaariqu kii waxaday ninkii waxaday wasaariqatu gabadhii waxaday faqdacuu aydiyahumaa gacmahooda jara jazaaءan bimaa kasaba ayadoo looga abaal marinayo dembigii ay kasbadeen oo ay galeen aayaddaa macnihii ku yimid ayuu u baab yahay wa fii kam yuqdacuna waa u baab wa fii kam inteebaa yuqdacu wax lagu goyn karaana waa u baab oo qofka markuu waxado qadar iyo xisaab intee la eg ayaa qofka gacanta looga jari karaa taana waa u baab madaahibtu waa isku khilaafeen sida bukhaarigu raximah allahu tacaala isaguo su-aal uu baabkii ka dhigay wa fii kam yuqdacu intee lagu jari karaa calaa madhab alimaam shaafici iyo madhab اljumhuur waxay qabaan rubucu dinaar madhab imaamu shaafici madhab اljumhuur waxay qabaan rubucu dinaar wax la eg in markaa wax lagu jari karo imaam maalik raximah llahu tacala isagu wuxuu le rubucu dinaarku marka waa dahab dahab wey sida magaciisa bakacda rubcu dinaarku waa dinaar afar qaybood loo qaybiyey hal qayb oo ka mid a ama qiimi la eg hadduu qofku uu xado gacantiisii waaweyn ah oo laga jaray gacanta gacanta midigta weliba waxa la jarayo gacanta midigtaawo leannahu qiro waxaa jirtay cabdullahi ibnu mascuud a'immada quraaduna ay leeyihiin qiradaasi waa shaad oo aayaddan fasirayso cabdullahi ibn mascuud uu akhrin jiray والsاarق والsاarقة فاqdcوا أيmaanahma faqdacuu aydiyahumaa meesha jumhuurtu ay ka akhriyeen cabdullahi wuxuu akhrin jiray isagu faqdacuu aymaanahumaa midigyaalkooda jara qiradu hadday tahay qiro shaadaana waa bimansilati axaadiis alaaxaad fi lixtijaaji biha yacni waa loo xujaysan karaa sida khabarulaaxaad loo xujaysto weliba tafsiirka culummada mufasiriintu way kaalmaystaan culummada mufasiriinta qirada shaadada way xujaystaanoo way kaalmaystaanoo waxay u kaalmaystaan bayaanu macaani lqur'aan qur-aanka macaanidiisa markay caddaynayaan qirada shaadaday xoogaa kaalmaystaan liannahu bimansilati khabari alaaxaad fi lixtijaaji biha marka imaamu shaafici raximah llahu tacaala isagu wuxuu xujaysanaa faqdacuu aydiyahumaa aymaanahumaa maadaama qiro shaadada la akhriyey waxa la gooynayo waa gacanta midigta oo imaamu shaafici jumhuurta ay deliishanayaan daahiriyadaa waxay qabaan iyo khawaarijta wa fii kam yuqdacu masaladan ah daahiriyada madhabka daahiriga iyo khawaarijtu waxay leeyihiin yuqdac fii kulli shayin walow kaana taafihan wax walba qofku hadduu xado xataa wax taafiyo liitaba allah ka dhigo wax taafiyo xabad ukuna iyo milix iyo ay wax u goy jireen iyagu nimankii khawaarijta markay iyagu wax maamuli jireen goobaha ay ka taliyaan cusbada deriska hadduu tuugu ka xado iyo xabadda ukunta iyo hadduu ka xado gacantiisu ma taqaano kawu waa jeri jireen goobihii xilligii markaas sayd cali markay la dagaalami jireen goobihii ay qabsadeen iyo qaryooyinkii iyo meelihii ay qabsadeen markii derisku tuuggu oo xoogaa ku falxumado oo oo milixa iyo uu ka qado iyo xabad ukuna iyo uu ka xadayo gacantiisu ma taqaano waa ka jeri jireen khawaarijta waa niman fawdahay ahaan jireen casri walba ay joogaanba casri walba ay joogaan fawdadaasay samayn jireen waxaa jiri jiray nin la dhihi jiray abulcalaa almacari abulcalaa almacari mas'alada wuxuu ishkaal geliyey qadcu yaddi saariq ilaa zaman walba iyo xilli walba oo la joogo waxaa jira dad mufsidiin ahoo shareecada ka fiiriya meelo xoogaa ay ka soo geli karaan oo dulduleelah meelo shareecada ay dulduleela ka soo geli karaan oo shubuhaad iyo ku soo oogaa jiri jiray abulcalaa ulmacari mas'alatu qadci saariq ayuu shubho ku soo oogo wuxuu dhihi jiray gabayuu tiriyey wuxuu yidhi yaddun bikhamsin mi'iina casjudin wudiyat maa baaluhaa qudicat fii rubici diinaari wuxuu yidhi gacan qiimaheedii laga dhigay shan boqol oo diinaar haddii la qiimeeyo diyadeedii laga dhigay oo dahab ah maa baaluhaa xaalkeedu muxuu yahay qudicat fii rubuci diinaar maxaa shareecada islaamka ku leedaha rubucu diinaar ha loo jaro maxay u tiri marka aymo fara badanaa u jawaabo waxay yidhaaheen cizu lamaanati aklaahaa wa arkhasahaa dullu lkhiyaanati fafham xikmata albaari waxay yidhaaheen cizu lamaanati aklaaha gacanta markii la dhahayey yani shan boqol oo diinaar qiimaheeda maaragta ahay aadiyadeedu noqon gacanta markii la dhahayey ammaanada sharafteedaa qaali ka dhigay gacanta ammaanada iyo dhowrsanaanta sharafteedaa qaali ka dhigay wa arkhasaha haddana waxaa rakhiisiiyey dullu lkhiyaanati khiyaanada uu tuuggu galay ayaa gacantii rakhiis ka dhigayey fafham abulcalaa ulmacari ou faham xikmat albaari allaha baari ah oo koonkan abuuray xikmadiisa faham saasay culimmadu ay ugu jawaabeen ninkanna waxaa weeye yacni nin faylasoof uu ahaa ishkaaliyaad badanuna shareecada uu ku soo oogi jiray mar walbaba nin la dhihi jiray qaxdaani oo sheekha ayaa afar boqol oo shicir uu ishkaaliyaadkiisa uga hadlay afar boqol oo beyd uu ishkaaliyaadkiisa uga hadlay ninkan abulcalaa ulmacari la yidhaah wuxuu yidhi tacisa alcamiyu abulcalaa'i fa inahu qad kaana majmuucan lahu alcamayaani ولqd nadmt qasidatayni lhajwihi abyaatu kuli qasiidati miataani tacisa alcamiyu abulcalaa ninka abulcalaa hoog allah ku riday fainahu qad kaana majmuuca lahu lcamayaani labada indhoodba waa la aayu yiri yani indhahan caadiga iyo midda qalbigaba qalbiga nuurka imaankana waa laga sii buu yidhi indhahan caadigana indhoolo caadi u ahaa wadaad abulcalaa almubari filosof u ahaa indhahan caadiga fainahu qad kaana majmuuca lahu lcamayaani walaqad nadamtu qasiidatayni lihajwihi abyaatu kulli qasiidatin mi'ataani wuxuu yidhi ninkaas ishkaaliyaadkiisa iyo waxyaalahu shareecada ku soo oogay waxaan ka tiriyuu yidhi laba qasiido abyaatu kulli qasiidatin mi'ataani qasiido walba abyaadeedana laba boqolay gaarayso marka waa afar boqoloo beyd wey afar boqoloo beydoo uga hadlay ninkan marka waxyaalihiisa dabeicadiisa waxaa ka mid ahaa hilibka ma cuni jirin oo xayawaanaadka hilibkooda iyo looda iyo ariga iyo geela iyo waxaas xataa ma cuni jirin wuxuu yidhi waa arxan darro wax naftaadoo kale leh oo xanuunsanaya inaad intaad gowracdo haddana sidii bahalka u cunto oo kale arxan darro wey hilibka ma uusan cuni jirin ma guursan jirin waxyaala cajaa'ibilu ahaa kharaa'ib ah ma guursan jirin wuxuu dhihi jiray guurku waxa weeye daarul ihaanati walmahalla in maaragtaay carruurta loo soo saaro iyagoo carruurtu cadab iska ahaa in wujuudka inta loo soo saaro meel fakri iyo murugo iyo dhibaato iyo ay ku gaarayso in loo soo saaro marka qabrigiisa markuu dhimanayo wuxuu dardaarmay wuxuu yidhi qabrigayga ha lagu qoro ana jinaayatu abi wamaa janaytu calaa axadin aniga aabbahay jinaayadiisaan adduunyada ku imid aabbahay ay dhibaatayo adduunyada i keenay wamaa janaytu calaa axad laakiin axad carruura anugu ma aanan dhibaatayno qofna ma aanan dhalin anigu marka qabrigiisa kuwii asaga madhabkiisa falsafada ahaa oo madhabkiisa haysan jiray uu saa kala dardaarmo wuxuu yihi qabrigayga ku qora yacni ana jinaayatu abi wamaa janaytu calaa axad anigu aabbahay jinaayadiisa aabbahay dhibaatadan ii geysto daarulkurba iyo daarulihaana iyo asaga aabe sabab igu ahaa wamaa janaytu calaa axad anigu axad marka nin shu-uuntiisu iska badan tahay ayuu hadda kahor waxaa la yidhi dowladdii oo cabaasiyiintii nin ka mid oo murtada ashariif almurtada nin la dhihi jiray dowladdii cabaasiyiinta iyadoo wasiiradiisii iyo wixii oo dhan ay wada fadhiyaan uu meesha soo galay majliskiiuu soo galay majliskii markuu soo galay ilaa waxba uma jeedee qof nin sheekhoo meesha fadhiyey uu ku kufay abulcalaa almubcari markaasuu wuxuu yidhi wadaadkii uu ku kufay intuu ku xanaaqo wuxuu yidhi man haada alkalb eygan waa kumuu yidhi igu istaagay markaasuu abulcalaa almubcari u jawaabo wuxuu yidhi alkalbu man laa yacrifu lilkalbi sabciina isman maanta ey waxa uu yidhi madaxweynihina waa nala joogaahe toddobaatan luqo oo magac oo eygu leeyahay qofkan sheegin oo culimmadii intiina fadhisa qofkaasaa maanta ey noqonaya hala sheego oo luqowina waa ahaa filosofku nin luqowi toddobaatanka hala sheego wax sheego waa la waayey marka casrigii markii la gaaray xaafid jalaaludiin suyuudi ayaa wuxuu yidhi dadka muslimiinta ninkaa filosofka ah ihaanada iyo dulliga iyo xujadii anaa furayuu yidhi markaasuu kitaab ka qoray kitaab uu ka qoray kitaab magaciisa la yidhaaho attaxari fi tabari min macarati albacari waa kitaab matbuuc oo hadda la helo waa qarnigii sagaalaad jalaaludiin suyuudi markii la gaaray uu xujadii furay jalaaludiin suyuudi kitaab magaciisa uu ku magacaabay attaxari fi tabari min macarati almacari oo magaciisaaba hariibaba kitaab attaxari in lagu dadaalo fi tabari in laga beri noqdo min macarati almacari abulcalaa almacari ceebtii culummada uu u geystay in laga beri noqdaan kitaab ka qor wey waa kitaab mujalad dakhmiyo weeye aanu maraan sacuudiga ka soo iibsaday waa kitaab dakhmiyo aad mufiid u ah jiddan oo wixii xujaj uu keenay oo dhan uu meeshaa ku furay oo ku taxliiliyey jalaaludiin suyuudi qaala imam الbukhari raximah اllahu tacaala waqadaa caliyun sayidina cali markaasu u jaray min alkafi calaa casha xaggeedii ayuu wax ka gooyey oo hadda wuxuu inoo sheegay imaam الbukhari raximah اllahu tacaala sayidina cali xilligii xukuumadiisii meesha uu wax ka jari jiray waxa weeye waa kafka alkuuc iyo alkafu almifsal waa bimacnan waaxid bimacnan waaxid waana almadhabi اljumhuur wa minhum imaamu shaafici waxay qabaan in wax laga jarayo kuuca ama mifsalka ama kafka oo meeshaa lulanaysa halkaa lolanaysa weliba midigta in la goynayo sidaas wey sida sharciga ah qaala imam الbukhari raximah اllah taala wqaala qataadatu qataada isaguna wuxuu yidhi fi imra'atin fii sha'ni imra'atin haweeney sha'nigeedii wuxuu ku yidhi haweeneyda soo saraqad waxadday oo faqudica shimaaluhaa haweeneydaa bidixdeedii la jaray ayuu qataado sha'nigeedii wuxuu ku yidhi laysa xukunku maba ahaba ilaa daalika ay qadcu shimaali waa isku mid uu yidhi yacni haweeneydii bidixdii waxbay xadday bidixdiyaa laga jaray qataaddaa mas'alada la weydiiyey xukunkuna wuxuu ahaa in midigta laga jaro markaasuu wuxuu yidhi laysa ilaa daaka maxay isdhaamaan wen labada gacmood midig iyo bidix waa isla mid laakiin madhabuljumhuur taas laguma khilaaf laguma waafaqin lam yutaabac calaa qataada fii hadihi اlmas'ala qataada mas'aladan laguma mutaabacaynoo a'immada afarta ama fuqahaau alarbaca way ku khilaafeen imaamu shaafici abi xaniife iyo axmed iyo imaam maalik iyo kulligooda way ku khilaafeenoo waxay leeyihiin waxaa laazim noqonaysa mar walbaba midigta xataa haddii lagu khaldanmo waa la soo celinay leeyihiin xataa imaamu shaafici qadciga waa la soo celinay imaamu shaafici imaamu shaafici masalada isagu wuxuu iftooday haddii qofka qaadica ah oo gacanta jaraya isagu uu khalad ka sameeyey qofka qaadica ah khalad ka sameeyey meeshuu dhihi laha war midigta keen bidixdii keen uu yidhi bidixdiiba marka kow siiyey fa calayhi diya wa calayhi icaadatu alqadci imaamu shaafici marku wuxuu leeyay ninkan diya laga rabaa qaadica leanna khaladka asaa galay diya tuliyadaa laga rabaa gacanta diyadeedii inuu bixiy baa laga rabaa wa calayhi icaadatu alqadci miskiinkiina mar kale haddana qadciga lagu soo celinayo midigtii bidixdiina saasuu ku waayey bidixdiina khada a ninkan jaahilkaahuu ku waayey midigtiina sharci ahaanuba ku waayey labadiiba marka waa ka jaran yihiin isagana wa qaala qataadatu wuxuu yidhi fi imra'atin fii sha'ni imra'atin haweeney shanigeedi wuxuu yidhi haweeneyda saraqad xadoo faqudica shimaaluha laysa ilaa dalik uu yidhi lam yutaabac calayhi laakiin a'immada afarta ay kulli kuma aysan raacin qala imam bukhari raximah allahu tacala xdثna cبd لله بن مسلمة والقعنبي qال xdثna إبراهيم بن سعد الذي انتسب لى عبد الرحمن بن عوف عن بن شهاب سوري عن عمرة و بنت عبد الرحمن uلajeedahe عن عائشhaةa qاaل النبي صلى الله عليه وسلم تqدع اليد gacanta waa la gooyaa huu yihi نبgu صلى الله عليه وسلم في ربع ديناar فsاaعدا waa mdhaبkii imaaم الشhاaفiعي رaحimه الله taعالى tuqdac ulyadu gacantii waa la jaraa uu yihi nabigu salى الlahu عalيه waslm fي rubuc dinaar rubucu dinaara gacanta tuugga lagu jaraa fasaacidan fadahaba alcadadu cadadkiiyaa tegey saacidan xaalu kor noqonay waa rubucu dinaar iyo wax ka badan aa loola jeeda rubucu dinaar wax ka badan ayaa loo rubucu dinaar iyo wax ka badan ayaa markaas yacni gacanta looga jari ayuu yidhi nabigu sala اllah alay slam xadiiskana waxaa deliishaday imaamu shaafici iyo jumhuurta ayaa deliishaday marka rubucu dinaarka hadda casrigan aan joogno meequu noqon ilaa rubucu dinaarka waxaa weeye waa shilinkii dahabka ahaa oo xilligii nabiga salى الlahu عalيه wasalam la isticmaali jiro dinaarka afar meelood inta loo qeybiyey hal meel oo ka mida wey rubucu dinaarku halkaas meeloo marka ka mida dinaarku sidiisaba markii wasni la saaray oo mataaxifta iyo meelaha maaragta ah aahaarta iyo raadadkii hore lagu hayo markii wasni la saaray dinaarkii wuxuu noqday afar garaam iyo rubucuu noqday waa afar dhibic labaatan iyo shan dinaarkii isqabow afar dhibic labaatan iyo shan afar dhibic labaatan iyo shan ulijada laga leeya waxaa waa afar garaan iyo labaatan iyo shan labaatan iyo shankaas soomaalida waxay u yaqaanaan islaamahan wax iibiya dahabka iibiya riiga yidhaahaan riigo yacni afar garaan iyo labaatan iyo shan riigo laakiin riigada ulijedada un laga leeya waa hal garaan oo afar qaybood loo qaybiyey rubiciisi waayo labaatan iyo shanta marka riiga yidhaha afar garaan iyo afar dhibic labaatan iyo shan saasuu noqday waa dinaarkii oo dhammaystiran rubucii marka muxuu noqonaa intaan adigoo haysta ayaad afar u qaybinay intaanoo garaam adigoo haysta dinaarka ilaa rubuc dinaar aad dooni inaad raadiso intaan adigoo haysta ayaad afar u qaybinay rubuci marka wuxuu noqon waa hal dhibic eber afar lix boqol iyo labaatan iyo shan saasuu noqon waa wax aad u quduud aad u jajaban wey oo xataa hal haaf xataa aan sii gaarsanayn waxaa halka raacaya halka raacaya waxaa weeye waa hal dhibic eber lix boqol labaatan iyo shan waa waxaan hal xataa dhammayn riigo xataa ma dhammayn hal riigo xataa waxaan dhammayn intaasuu noqonaa marka rubucu dinaarku waa hal garaan iyo jajabkaas wey hal garaan iyo jajabkaas halkaas garaan iyo jajabkaas marka wuxuu noqon yacni markii la yidhaaho casrigeenan hadda la joogo ha la qiimeeyo hal garaan qaaliga xilliga jooga waa inuu suuqa inta tago uu yidhaaho hal garaan iyo waxyaalahan halka riigo xataa aan dhammayn oo raacsiisan bal ha la qiimeeyo waxa uu xadana ha la fiiriyo marka tusaale ahaan waxay iska noqonaya waa taqriiban afartan ama afartan iyo kow ama soddon iyo sagaal dollar wax saas intaasi noqonaya suuqa hadda adii laga qiimo waa soddon iyo sagaal dollar afartan dollar waxyaala noocaas ka agdhow taqriiban ayuu noqon marka rubucu dinaarku casrigeenna saasuu imaanaa xisaab ahaan uu ku imaanaa waa soddon iyo sagaal dollar ilaa afartan dollar wax la eg hadduu tuugu xado gacanta waa laga jaraa gacanta waa madhabka imaamu shaafici تqdc waa la jaraa alyadu gacantii waa la jaraa fii rubci dinaara lagu jaraa fasaacidan qaala imam buخari raximah llahu taعala taabacahu ibraahimka ibrahim asaabiq fi sa waa ibrahim ibnu sacdin ibn cabdiرaحman ibn cawfa loola jeedaahe ibraahimka xadiiska waxaa ku waafaqay cabdiرaحman ibnu khaalid almisri iyo wbnu akhi aلzuhri iyo macmr macmr bnu rashid can zuhri qala imam buخari raximah llah taala xadaثna ismaaciil bn abi weys huwa اlmadani can ibni wahbin cabdullah bn wahbin ibn sri can yunus can ibn shabi suri can curwat ibn zubair wacamrata asaabiq fi اlisnaad waa cmra bint cabdiرaحman a loola jeeda an caiشha can الnabiy slى الlaه عlيه وsلم qal تqdc yadu sari fي rubc dinaar qala imam buخari raximه الlah taعala xadaثna cimran bn maysr huwa الbصri qala xadaثna cabdالwariث ibn سacيid msri qala xadaثna الxuseyn wa xuseyn bnu dakwan almashhur bxuseyn الmucalم can yaحya bn abi kaثيr alyamami الbصriي can mxamed bn cabdiرaحman الansari almadani can cmrata bint cabdiرaحman xadaثathu ana caaئiشhaةa radي الlahu taعala an xadaثathum can الnabiy slى الlahu عlيه وsلم qala yuqdacu fي rubci dinaar qala imam الbuخariي raximah الlahu taعala xadiiskaasoo dhan waxay taageeri madhabkii iyo jumhuurta iyo madhabkii imam shaafiعي qala imam الbuخarي raximه الlah taعala xadaثna cثman بn abi shayba الkufi qala xadaثna cabdة وcabdة بn sulayman alkufi can hisham can abihi qaala akhbaratnii caaisha waxay ii warantay ana yada saariqi lam tuqdac lama jarin yaddii saariqa calaa cahdi rasuuli illah rasuulka ilaahay xilligii sala allahu alay wasalam looma goynin ilaa fii hamani mijannin gaashaan lacagtiisa wax dhan maahane gaashaanku hubka lasaga difaaci jira lacagtiisa wax dhan maahane gaashaan mijaniga maxaa loola jeedaa xajafatin ah ku bayaani ku bayaani mijanada ku bayaani ow amase tursin waa shaku min araawi waana macna alwaaxid wey waa gaashaan un ulajeedada laga leeyahay oo waxa weeye xilligaasaa gaashaanka ugu yari wuxuu ahaan jiray rubcu dinaar ugu yaraankaas uu ahaan jiray jamcan bayna alaxaadiis axaadiistii si loo jamciyo qala imam الbuخari raximه الlahu taعala xadaثna cثman wa cثman بn abi shabi الkufi qala xadaثna xmayd bn cabdiرaحman الkufi qala xadaثna hisham can abi can caiشha mثlahu mثla xadiisi cabdata xadiiskii cabdu mutaabacayn qala imam buخari raximه الlah taعala xadaثna maxamed بn muqatil almarwisi qala akhbarana cabdullahi cabdullah bn mbark اlmarwisi qala akhbarana hisham bn curw can abihi can caaishaةa qaalat lam takun qisadu ma aysan ahayn waa damiir الqisa lam takun qisadu ma aysan ahayn tuqdacu in la jari jiray yaddu saariqi saariqa gacantiisii lama jari jirin fii adnaa wax ka yar min xajafatin ka yar gaashaankii oo tursan waa bimacna waaxid kullu waaxidin mid walba waaxidkaasoo minhumaa min alxajafati wa tursi ka mida duu hamanin uu ahaa lacag uu gooye taman mid saaxiib u ahaa yani lacag fiican uu goynayay ula jeedaa marka umar caaisha lacag fiican uu goynayay qaala imam bukhari raximah llah taala rawahu xadiiska saabiqa wakiica wariye wakiic ibnu ljarax iyo ibnu idriis cabdullah ibnu idriis alkuufi can hishaam can abihi mursalan can abihi mursalan maxaa loola jeedaa abihi waxaa loola jeedaa waa curwa curwa mursaluu xadiiska ka dhigay liannahu lam yusinidhu ilaa caaisha can caaishata ma uusan dhihin riwaayadan riwaayadan can caaishata ma uusan dhihin qala imam bukhari raximah llah taala xadathani yus yuusuf ibnu muusa alkufi qala xadathana abu usama axmed ibnu usama ibnu qala hishaam ibnu curwata qala akhbarana akhbarana can abihi can caaisha radi allahu tacala anha qaalat lam tuqdac lama jarin yadu saariq fii cahdi nebi nabiga xilligiisii sala allahu alay wasalam fii adnaa wax ka yar min hamani lmijanni ka yar tursin ow xajafatin wa kana kulu waaxidin minhuma daa haman u ahaa qala imam bukhari raximah llahu tacaala xadaثna ismaaعiil وismaaعiil بn abi ways الmadnي ula jeeda qala xadaثnي malik بn aنasi can naafic mawlى cabdillahi بn cmar can cabdillahi بn cmar radi allahu taala anhu ana rasuula اlahi salى اllahu alيه waslm qad daca rasuulku salى اllahu alيه waslm waa jaray yadasaariquu jaray fii mijanin bisababi sariqati mijanin gaashaan xatooyadiisa sababteedu ku jaray gaashaankaasoo hamanuhu lacagtiisu ثalaaثaةu daraahim ay tahay saddex dirham lacagtiisu ay goynaysay ayuu ku jaray ثalaaثaةu daraahimta iyo axaadiista soo socotoo faraha badan waxaa ictimaaday maalikiyadii maalikiyadu waxay leeyihiin alaslu fi اlqiimati fii yaddi saariqi waa daraahim asalka wax lagu dhisayo waa daraahima huwa alfida daraahimtuna hadde ma ahan dahab ma ahane waa fido bikhilaafi madhabi alimaam shaafic madhab imam shaafic wuxuu leeyahy shayga wax lagu dul dhisayo waa rubuc dinaar oo dahaba dahaba wax lagu dhisaa kow asagaa laga ambaqaadi dahabka laga ambaqaadi oo rubuc dinaara maalikina muxuu leeyahy imaamu maalik waxa wax lagu dhisayo oo laga ambaqaadayo waa fidada xadiiskanuna deliishanaya xadiisa soo socota ilaa daraahim lafdu daraahim aa la sheegay daraahimkuna waa fido walidaalika kitaabkiisa muwadaca ah imaamu maalik xadiiska ugu horreeyuu ku bilaabay waxaa weeye halaaثatu daraahima kitaabu sariqa markuu marayo daraahimtuu ku bilaabay leanna asalkiisu wuxuu qabaa madhabkiisu waxa wax lagu dhisayo inay tahay fii qadci saaric fidada inay tahay fidada wax lagu qiimanay ee inaan lagu qiimaynayn yani dinaarka oo dahabka ah inaan wax lagu qiimaynayn qad daca fii mijanin hamanuhu halaaثatu daraahim imaamu shaafici marka muxuu uga jawaabay xadiiskan oo kale wuxuu leeyahy ila asagu rubucu dinaar uu qabay wuxuu leeyahay mijaniga halaaثatu daraahimka halaaثatu daraahim liannaha kaanat yowmaidin rubuca dinaarin halaaثu daraahimka xilligaas nabiga waxaa lagu sarifi jiray rubucu dinaar ila ekad xagga sarifka ilaa lago lacagood weeye oo dirham iyo dinaar iyo dahab iyo fido kale matalaya laysku sarifayo qala imam bukhari raximah llahu taala taabacahu malik malik xadiiska waxaa ku waafaqay moxamed ibnu isxaaq moxamed ibnu isxaaq marka muxuu noqonaa can naafic wey marka maaligna muxuu ka qaaday can naaficin saas marka mutaabacadu noo noqonay moxamed ibnu isxaaq can naafic malik ibnu anas can naafic wa qaala laytu xadaثanii naafic qiimatuhu inuu ku daray qiimatuhu halaaثaةu daraahim bikhilaafi riwaayati saabiqa waxay ahayd hamanuhu ثمن واسويل قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل هو تبذك البصري قال حدثنا جويري جويري بن أسماء الضبعي عن نافع عن ابن عمر قال قد عن النبي صلى الله عليه وسلم وجري في مجن بسبب سرقة مجن قاشان لحد سببتيسو كجري قاشان كاسو ثمنه لعكتيسو ثلاثة دراهم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يحيى القضان عن عبيد الله والعمري قال حدثني نافع عن عبد الله قال قد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثني إبراهيم المنذر الحزامي قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياد المدني قال حدثنا مصعب بن عقبة المدني إمام في المغازي والسير عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم والله سبحانه ما الحديث أكلمه يا تابع محمد بن إسحاق مدني يا محمد بن إسحاق قال لي تحدثني نافع مركاك بعدها يا يا أنا قلت تون سهر مري إذا مرة قلنا هتاس كسر علي هذا بس لا يدي هذا مرك هو كان بدل حبيبي نقول هل حديث وكلا واه محوك بالله بنا آه صرت قال إنه مرك ربي صح قال البخاري قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسلم بن شعبة تبيدك البصري وقال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث ابن زياد البصري قال حدثنا الأعمش وقال سمعت أبا صالح قال سمعت أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق وحو حدا البيضة وتي أعمش نوسو فسيري كوفي بريتكي فتقطع يده على جري ويسرق الحبل فتقطع يده الله سبحانه وتعالى